dhacdadan ayaa ku abuurtay naxdin iyo anfariir dadka magaalada caabud waaq kadib markii ay ka war heleen geerida gabadhan hooyada da'da yar ahayd oo lahayd afar carruura warar isfeer soconaya oo kasoo baxaya geerida nimco jamaal axmed caydiid ayaa waxa ay sheegayaan in dilkeeda uu salka ku hayo isticmaalka baraha bulshada ee tigtogga loo yaqaano taasi oo keentay in wiilal iyo gabdho shan gaaraya oo ehel ay ahaayeen gabadhaasi ay baabuur ku riteen geesteen bannaanka magaalada halkaasi ooy ku garaaceen dhaawacyo culus oo soo gaaray kadibna ay hooyadaasi ugu geeriyootay isbitaalka sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in gabadhaasi ehelkeeda falal ay ka xumaadeen ay ku kacday taasina ay keentay in dadka iyada u dhow ay uga jawaabeen garaacistaasi oo keentay geerideeda ugu yaraan saddex qof oo kala gedisan oo magaalada caabudwaaq ku sugan oo aan la xiriiray ayaa siyaabo kala gedisan sidaasi iigu warramay laakiinse ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo midkoodna labadaasi hadal ee isfeer soconaya abtiga gabadhan soo korsaday ee walaashiis ay dhashay sidoo kaleetana ehelka u ah dhallinyarada gabadhaasi garaaca ku dishay sheekh ibraahim faarax cabdulle ayaan asna khadka telefoonka ee magaalada caabudwaq kula xiriiray wuxuuna ii sheegay in gabadhaasi ay soo gaareen dhaawacyo culus oo asaga uu ka soo qaaday goobtii dhaawacyada lagu soo gaarsiiyey laakiinse sheekh ibraahim ayaa ka gaabsaday inuu cod isiiyo asagoo ii sheegay in uu la murugaysan yahay falkaasi dhacay baaritaanana ay socdaan waxa uu ka tirsan yahay sida wararka aan ku helay markii dambe sheekh ibraahim guddiga cadaaladda ee degmada caabudwaaq laakiinse waxaan helay guddoomiyaha ururka haweenka degmada caabudwaaq iraado maxamed cigaal waxay ayadana ii sheegtay in ehelka gabadha dhimatay ay la xiriireen waxaan ka muujinaynaa abay walaa aad iyo aad iyo aad khatar lagu soo wada foolaan u aragnaa hawsoodan baan u aragnaa dhibaataan u aragnaa insha allahu bismillahi kariim waxaan rajaynaynaa hadday inoo saamaxdo inaan ka hadallaan rabnaa haddii ilaahay idmo ama ka soo dilo muuqaal kasoo dilo noo ka hadlayna insha allah bismillahi kariim arrinta aad helana gudlaysaa gabadha ma taqaaneen falka dilkaa loo geystay abaa ururka qaybihiisa kajana yaqaanaa waa laga yaaba aniga ma aqaan laakiin qoysahaan qoyska qoyskaan wax ka aqaanaa
waa gartay laakiin gabadha ayada shaqeeyada ma aqoonin aniga shan qof oo waalidkii iyo walaalihii qof intay gaari lagu ritay meel la geeyo ina qadartuna way isku jirtaa laakiin gabadha xataa gabadha waxa waaye caruur haysata oo maaragtay afar ciyaala u joogtay walow aabahoor haysto ilmihii aqoon uma lihin laakiin hadda waxaan rabnaa inaan baaris fada badan u galno hawshii waa la wadaa gabdhaan u diray insha allah inaan xog waxdiisa in kastaba halleekaasi aan kasoo helnaa insha allah laakiin kolley waxaan dhaafin weynay familkii waa calaanadeyna unbaa dhaafin weynay laakiin calaantaas ka lama dhii karo waa wadnaa hadda hawshaas sidaadiina waa baaraysaa
dhinaca kaleetana waxaa sidoo kaleeto la xiriiray taliska booliiska degmada caabudwaaq halkaasi oo la ii sheegay in lagu hayo dadkii geystay falka jirdilka ee gabadha inay geeriyooto keenay siduu ii sheegay abtigeed waxaa sidoo kaleeto socdo baaritaano lagu hayo dadkaasi balse dhowr jeer oo aan wacay taliya ku-xigeenka iima uusan jawaabin khadkiisa teleefoonka si lamida sidaasi waxa aan wacay guddoomiyaha degmada caabudwaaq dhowr jeer oo aan isna isku dayay inuu ila hadlo balse iimuuse jawaabin teleefonkiisa dadka magaalada oo ugu yaraan aan kala xiriiray afar qof oo kala gedisan oo ay ku jiraan wariyaal iyo kuwa bulshada u dhaqdhaqaaqo ayaa siyaabo kala gedisan iigu sheegay in falkaasi markii ay maqleen ay ku reebtay naxdin ila wareedyo aan helayno ayaa isugu jira in qoyska gabadhaasi ehelka la ah ee falka dilka ah geesta ay ahaayeen gabdho aad ugu dhow iyo laba wiil kuwaasi oo baabuurka ku qaatay falkeeda dilka ahna loo tiirinayo haatanna ay ku socdaan baaritaano waxa keenay dilkeeda